nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isagana faraya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay ugu qoran tahay bugga towraadka barnaamijka aan soo dhaafnay waxaynu kusoo gagabeynay casharkii ku saabsanaa nebiga ilaaha oo ah nebi nuux radiallaahu canhu waxaynu aragnay siduu ilaahay u baabi'iyey carruurta aadan ee xilligii dadka biyaha sababta oo ah dembiga ay sameeyeen owgeed boqol sano ayuu ilaahay siiyey dembiilayaasha wakhti ay dembi dhaafaan nuuxna wuxuu dhisay minaaraddii oo badbaado u noqotay kuwii ilaahay aaminsanaa nuux iyo qoyskiisa ugu dambayntii rabbiga oo xaqa iyo caadilka ah ayay oofiyeen ballantii uu u sheegay wuxuu baabi'iyey dadkii aan dhex marin minaaradda uu nuux dhisay buga towraadka wuxuu leeyahay dhulka oo dhammu wuxuu ahaa isku af iyo isku hadal keliya waxaana dhacday markay xagga beri u sii socdaaleen in ay waddankii shiicaar meel bannaan ka heleen oo halkaas ayay degeen oo waxay isku udayeen inakeena ayuu labeen sameynayey oo aynu aad u duubne oo waxay dhagaxa meeshiisa u haysteen labeen munaaradda meesheedana dhoob oo waxay yidhaahdeen inakeena aynu maqalne dhisanne iyo munaarad dhaladeedu samada gaadho oo aynu magac yeelanne waaba intaas ayay dhulka dushiisa oo dhan ku fala fikradnayene rabbiguna wuxuu u soo degay inuu arko minaaradda minaaraddaasi oo ahayd kuwa labeen ay dhiseen oo ilaahay wuxuu yidhi bal eega iyagu waa isku dad keliya oo dhammaan isku af keliya bay leeyihiin oo waxaanuna waa wax ay bilaabayaan inay sameeyaan oo xataa wax ka horjoogana ma jiro waxay damcaan inay sameeyaan ma jireen inakeena ayuu degne oo halkaas aynu afkooda iskaga qasne yaan mid mid kale hadalkiisa garanine inakeen ayaynu degne oo halkaasi aynu afkooda iskaga qasne yaani midna mid kalena hadalkiisa garanine kolkaasaa rabbigoo halkaasi ka kaxeeyey oo kula fiidiyey dhulka dushiisa oo dhan oo dishiisa magaaladii way joojiyeen sidaa daraaddeed magaceeda waxay waxaa loo bixiyey sidaa daraaddeed magaceeda waxaa loo bixiyey baabel maxaa yeelay halkaasaa rabbiga afkii dhulka oo dhan iskaga qasay oo halkaasuu rabbiga ka kaxeeyey iyagii oo ku kala fadhiyey dhulka dushiisa oo dhan kuwanu waa farcankii sheem sheem wuxuu jiray boqol sannadood oo laab laba sannadood oo dadkii ka dambeysay wuxuu dhalay afarakad sheemna markuu afarkasad dhalay kadib wuxuu noolaa shan boqol oo sannadood wiilal iyo gabdho wuu dhalay arfakasadna wuxuu jiray shan iyo soddon sannadood wuxuuna dhalay saalex arfakasadna markuu saalex dhalay kadib wuxuu noolaa afar boqol iyo saddex sannadood wiilal iyo gabdho wuu dhalay tani waa taariikhdii towraadka sida ay ugu qoran tahay saalex wuxuu jiray soddon sannadood wuxuu dhalay cabeer saalaxna markuu cabeer dhalay kadib wuxuu noolaa afar boqol iyo saddex sannadood wiil iyo gebdho wuu dhalay cabeerna wuxuu jiray afar iyo soddon sannadood wuxuuna dhalay feleg cabeerna markuu feleg dhalay kadib wuxuu noolaa afar boqolo iyo soddon sannadood wiilal iyo gebdho wuu dhalay felegna wuxuu jiray soddon sannadood wuxuu dhalay rico felegna markuu rico dhalay kadib wuxuu noolaa laba boqoloo sano laba boqol iyo sagaal sannadood wiilal iyo gebdho wuu dhalay ricowna wuxuu jiray laba iyo soddon sannadood wuxuuna dhalay seruuq seruuqna markuu dhalay kadib wuxuu noolaa laba boqol iyo toddoba sannadood wiilal iyo gebdho wuu dhalay seruuqna wuxuu jiray soddon sannadood wuxuu dhalay naxoor barnaamijka aan soo dhaafnay waxaynu kusoo gagabeynay casharkii ku saabsanaa nebiga ilaaha waa nebi nuux radiallaahu canhu waxaynu aragnay siduu ilaahay u baabi'iyey carruurta aadan ee xilligii dadka biyaha sababta oo ah dembiga ay sameeyeen owgeed boqol sano ayuu ilaahay siiyey dembiilayaasha wakhti ay dembi dhaafaan nuuxna wuxuu dhisay minaaraddii oo badbaado u noqotay kuwii ilaahay aaminsanaa nuux iyo qoyskiisa ugu dambayntii rabbiga oo xaqa iyo caadilka ah ayay oofiyeen ballantii uu u sheegay wuxuu baabi'iyey dadkii aan dhex marin minaaradda uu nuux dhisay buga towraadka wuxuu leeyahay dhulka oo dhammu wuxuu ahaa isku af iyo isku hadal keliya waxaana dhacday markay xagga beri u sii socdaaleen in ay waddankii shiicaar meel bannaan ka heleen oo halkaas ayay degeen oo waxay isku udayeen inakeena ayuu labeen samaynayey oo aynu aad u duubne oo waxay dhagaxa meeshiisa u haysteen labeen munaaradda meesheedana dhoob oo waxay yidhaahdeen inakeena aynu maqalne dhisanne iyo munaarad dhaladeedu samada gaadho oo aynu magac yeelanne waaba intaas ayay dhulka dushiisa oo dhan ku fala fikradnayene rabbiguna wuxuu u soo degay inuu arko minaaradda minaaraddaasi oo ahayd kuwa labeen ay dhiseen oo ilaahay wuxuu yidhi bal eega iyagu waa isku dad keliya oo dhammaan isku af keli ah bay leeyihiin oo waxaanuna waa wax ay bilaabayaan inay sameeyaan oo xataa wax ka horjoogana ma jiro waxay damcaan inay sameeyaan ma jireen inakeena ayuu degne oo halkaas aynu afkooda iskaga qasne yaan mid mid kale hadalkiisa garanine inakeen ayaynu degne oo halkaasi aynu afkooda iskaga qasne yaani midna mid kalena hadalkiisa garanine kolkaasaa rabbigoo halkaasi ka kaxeeyey oo kula fiidhiyey dhulka dushiisa oo dhan oo dishiisa magaaladii way joojiyeen sidaa daraaddeed magaceeda waxay waxaa loo bixiyey sidaa daraaddeed magaceeda waxaa loo bixiyey baabel maxaa yeelay halkaasaa rabbiga afkii dhulka oo dhan iskaga qasay oo halkaasuu rabbiga ka kaxeeyey iyagii oo ku kala fadhiyey dhulka dushiisa oo dhan kuwanu waa farcankii sheem sheem wuxuu jiray boqol sannadood oo laab laba sannadood oo dadkii ka dambeysay wuxuu dhalay afarakad sheemna markuu afarkasad dhalay kadib wuxuu noolaa shan boqol oo sannadood wiilal iyo gebdho wuu dhalay arfakasadna wuxuu jiray shan iyo soddon sannadood wuxuuna dhalay saalex arfakashasadna markuu saalex dhalay kadib wuxuu noolaa afar boqol iyo saddex sannadood wiilal iyo gebdho wuu dhalay tani waa taariikhdii towraadka sida ay u qoran tahay saalex wuxuu jiray soddon sannadood wuxuu dhalay cabeer saalaxna markuu cabeer dhalay kadib wuxuu noolaa afar boqol iyo saddex sannadood wiil iyo gabdho wuu dhalay cabeerna wuxuu jiray afar iyo soddon sannadood wuxuuna dhalay feleg cabeerna markuu feleg dhalay kadib wuxuu noolaa afar boqolo iyo soddon sannadood wiilal iyo gabdho wuu dhalay felegna wuxuu jiray soddon sannadood wuxuu dhalay rico felegna markuu rico dhalay kadib wuxuu noolaa laba boqoloo sano laba boqol iyo sagaal sannadood wiilal iyo gabdho wuu dhalay racowna wuxuu jiray laba iyo soddon sannadood wuxuuna dhalay seruuq seruuqna markuu dhalay kadib wuxuu noolaa laba boqol iyo toddoba sannadood wiilal iyo gabdho wuu dhalay seruuqna wuxuu jiray soddon sannadood wuxuu dhalay naxoor luudna socor wuu ka baxay oo buurtuu degay isagoo iyo labadii gebdhood ee la joogayba waayo wuu ka cabsaday inuu socor degnaado wuxuuna degay bohol dhexdeeda isaga iyo labadii gebdhood oo tii curadda ahayd waxay tii yarayd ku tidhi aabbaheenna waa duqe sida caadada dunida oo dhan tahay markaasaa rabbiga wuxuu sodom iyo gomora ku soo daayey baaruud iyo daab ka yimid xagga rabbiga ee samadda ka soo degtay qoomkii la halaagay bay ahayd taasina waa sida ay ugu qoran tahay buugga towraadka uu qaray nebi muuse oo waxay noqotay markuu ilaahay baabi'iyey magaalooyinkii bannaanka in ilaaha xasuusto ibraahim luudna qoridda wuu ka bixiyey markii uu rogay magaalooyinkii luud dhex deganaa markaasaa ibraahim bannaanka u baxay oo wuxuu la hadlay walaashiisa uu sodoga u ahaa oo gabdhihii qabay oo wuxuu ku yidhi kaca oo ka soo baxa meeshan waayo rabbiga magaaladan wuu baabi'in doonaa laakiin walaashi sodoga u ahaa waxaan ku siin doonaa adiga iyo farcankaaga ka dambeeyaba dhulkii aad socdaalka ku ahayd kaas oo ah dhulka kancaan oo dhan inuu idiin ahaado hanti aad weligiina lahaataan aniga waxaan ahaan doonaa dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su-aal ah ama aad doonayso inaad wax ka korsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imailka yagu waa radio somaly one at gmail dot com dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeena jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo